Dadkan oo intooda badan aan awoodin inay iska bixiyaan lacagaha lagu raaco gaadiidka cagaf-cagaftu waa kan keliya ee laga isticmaalo magaalada Beledweyne ayaa dhibaato ku qaba maritaanka buundada nolol-xawaad kadib markii daadad xooggan ay kusoo rogmadaan. Dadka isticmaala buundadan oo u badan rag ayaa marka ay marayaan buundada qaqabsada biraha ku dheggan tiirarka shubka ee dhowr sano kahor laga dhisay labada dhinac ee buundada iyo meelaha kale ee halista ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne ee mara buundada nolol-xawaad ayaa Radio Belle looga warramay dhibaatooyinka ay ku qabaan marista buundadan iyo meelaha kale ee halista ah.
isku socod ma jiro magaalada way kala xirantahay waad aragtaan dadku waxa keliya hadda magaalada oo blka waa cagafta oo dadku ay adeegsanayaan waxa waaye magaalada xaaladeeda innaba xaalad caadi maaha xaaladda aad u adag tahay waxaa keliya oo shaqaynaya hadda waa cagaf qiimeedun waa qiimo shan doolara qof kastana waa dareemi kartaan magaalada xaaladeeda shaqo ma jirto ma awoodo dadku hadda waxa keliya adeegsadaan waxaa weeyaan derbiyada inay qabsadaan ay sidaas maarkino biyaha ay maarkino ugu gudbaan qof kastaana dee ma yaqaana dabaal waa dareemi kartaan iyadoo qofkii aan dabaal aqoon lacagna haysan ee danta ku qasbayso dee inuu intii in muddo ee uu biyaha ku dhex jiro dadkiina hadda magaalada way ka qaxeen magaalada bannaankeeda la jiraa muddo toban maalin ayay biyaha magaalada ku jiraan ilaa haddana wax isbeddel lagama haayo oo maanta la dhihi karo magaalada biyaha way yaraadeen inay soo bataan mooyaane wax hadda maanta la dhihi karo ma jiraan biyaha way yaraadeen falilah alxamdu wax walbo ilaahay keenan alxamdulillah ku qanacsanayo inkastoo guddiga fatahaada ay sameeyeen dadaal fara badan haddana waxaa waaye waxaa ka awood batay ti ilaahay marka wax walbo ilaahay keenay waa ku qanacsanahay
bismillahi raxmaan raxiim magaalada waa ujeedaan siday u taallo goob waxbarasho ma jirto ganacsi ma jiro magaalada dhammaanteed biyaha haysto waxa waa marka xaggan biyahaanaa soo maray buundada dadka cagafyay ku marhayaan mid awoodo iyo midaan awoodin kiaan awoodin wuxuu iska qabsayaa derbiyada dadku ma wada yaqaanaan macnaha biyaha si aaday u xoog badan yihiin waxa waa marka ganacsina ma jiro magaalada xaaladeeda waa iska bariga dhex inta u dhexaysa buundada nolol-xawaad iyo horseed oon sidaasi u kala fogeyn ayaa meelaha ugu halista badan ee dhibaatada ay ku qabaan dadka iyo gaadiidka iyadoo halkan dhowr sannadood ka hor ay ka dhaceen shidaal sababay dhimasho iyo dhaawaca